waataa daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka muuqaalka ee v o a waxaa dhinaca iga taagan wiil iyo aabbihii oo dabcan ka mid a dadkii uu saamaynta ku yeeshay wareegtadii uu soo saaray donald trump ee dalka maraykanka loogu diidayey inay ku yimaadaan qaxootiga ka soo jeeda waddamada toddobada waddan ahaa oo dalka soomaaliya ay ka mid kahayd aabbe cabdulqaadir nuur axmed iyo axmed cabdulqaadir nuur waxa ay ka mid ahaayeen dadkaasi walow aabbuhu uu halkan joogay ka hor intii aanu wiilkiisu imaanin hase ahaatee uu wiilkiisa sugayay inuu dalka maraykanka yimaado wiilkiisana uu go'aanka donald trump saamayn ku yeeshay islamarkaasina muddo hal toddobaada uu dib ugu dhacay aabbaha waa u soo noqon doonaa waxaan jeclahay axmed inaan weydiiyo saamaynta uu ku yeeshay go'aankii donald trump iyo weliba dhibaatadii ka qabsatay waxaad iiga warrantaa waddanka kuweyt ayaad joogtay markii adiga oo soo qalab qaadanaya inaad maraykanka timaaddo uu madaxweynaha dalka maraykanku go'aan soo saaray oo la yidhi dalkaasi ma imaanayaan bal iga warran dareenkaaga iyo wixii aad dareemaysa markaa waxaan joogay horta waddanka kuweyt maalin maalmaha ka mida laysoo wacay tigidkia lay keenay soo doonaa lay dhahay tigidkiaan soo qaate dabeetana tigidkii anigoo heystaa laysoo waco laygu yidhi waa baaqatay wakhtiga aad diyaaradda ku qorneed go'aanka donald trump aa u baaqatay maxaad dareentay markaas markaas qof tigid gacanta ku haysta ee dhoofitaan keliyaha sugaayo faamiligiisa inay is arkaan ay kulmaan rabay ee la yidhi waa baaqatay waa dareemi kartaa dhibaatada markaas ugu horrayso ou la kulmaayo iyo waxyaabaha hor yaallo waxyaaba fara badanna horyaaqaraacana uga ahayd okay waa yahay waxaan usoo noqonayaa isagana cabdulqaadir cabdulqaadir wiil aad dhashay iyo gabar aad dhashay ayaa ka mid ahaa dadkii aad sugaysay ood adigu dhowr toddobaad ka soo horraysay markii lagu soo wacay ee lagu yidhi wiilkaadii iyo gabadhaadii ma imaanayaan xaaladaadi haddaad iga warranta adiguna
xaaladdeeda marka hore waan ku salaamayaa mascade xaaladdeeda mid la qiyaasi kara ma ahayn sababtoo ah welwel aad aan weliga isku arag baan isku arkay aad baan u welwelay aad baan maarad u tiironyooday markii go'aankaas uu soo baxay yacni shucuurteeda mid la qiyaasi kara ma ahayn maxaad islahayd
wallaahi wax walba baan filanayey laakiin iyadda waxaan ku dhisanayay maadaama ay carruurteeda ay tikadha haystaan waxaan islahaa waxbaa un isbedeli waxbaa un isbedeli doona taas baa niyaddii ku dhisanayey ha laakiin hay laakiin niyaddeeda way kacsanayd
waa tahay axmed goormay marka noqotay in lagu soo waco oo lagu yidhaahdo go'aankii madaxweynaha maraykanka maxkamad baa hakisay
siddeedda bishaa laysoo wacay waxaa liigu yidhi siddeedda bisha labaadaa laysoo wacay waxaa liigu yidhi sagaalka bisha berritoolaa ku qorantahe isdiyaare wakhtina ima hor yaallin anigana waxaa yacni waxaan rabay un keliya haddii lay dhihi lahay dharka aad ku taagan tahay ku soo bax wakhtigaas waxaan diyaar u ahaa inaan hore ka soo baxa aan ka gaarsiiyo go'aanka ma la idiin sheegay in ay dhici karto inta aad sii socotaan in haddana wax isbedeli karaan mase waxaad aaminlaidiima sheeginoo inaad maraykanka imaanaysa ad aaminsanay adigoo hawada ku jiroo diyaaradda saaran oo wax isbedeli karaan oo lagu soo celi karaan laygu yidhi alxamdulilah markaan ururkaasi waa qabay ilaa aan maraykanka imaada faamiliga ilaa aan ka arko warwarka waa ahay faamiliga markaa arka laakiin warwarku waa idaaye yani waxaad islahayd farxad ha dareemin ilaa gurigii reerkii aad ka gurigii aad reerkii qof ka mida indhaha a ka saarto wax farxad ha is dareensiinin laakiin markaa arkay waa farxay waxay ayaga qabaanne aan la qabaa markaas waa tahay cabdulqaadir walwal fada badan baa dabcan kaa hayay inaad dib isku arki doontaan wiilkaagii hadda wuu inala joogaa dareenkaaga markaad iga warranto maalintii ay ku yimaadeen wiilkii gabadhii oo isla socda iyo sida aad hayd adigu
aad iyo aad shucuurteeda mid la qiyaasi kara ma ahayn maalintaas yacni welwelkii ahay wuxuu isku beddelay farxad yacni inaan markaas inaan duulane yacni qofkii markaas ila joogtay ayaa farxaddeedii dareemi kartay inaan duulo wax yar baa iga dhinnaa yacni aad iyo aad farxad aan la qiyaasi karin ayaa markaas aan helay hadda iga warran noloshiinna dalka maraykanka ee muddo kooban baad hadda joogtaan waad la socotaa waddanka waxa laga sheegayo iyo hadalladan islaam nacaybka ee dadka qaar ka soo yeeraya ma dareemaysaa inaad amni qabto ood halkan nabadgelyo ku joogto aad iyo aad amni fiican baan ku haysanaa nolol fiican baan ku haysanaa yacni noloshii aan maaragtay aan islayn waa helaysaan ayaan aad iyo aad u dareennay waanu ku faraxsannahay inta dhimanna ilaahay hanoo dhammaystiro saas baan leeyahay waataad baa mahadsan tahay ugu dambaynta haddii aan ku weydiiyo axmedow maraykanka aad u soo socotay nin dhallinyara aad tahay warwarkaa faraha badan kaa haya imaanshihiisa waad joogtaa maxaad rajaynaysaa wallaahi waxaan rajaynayaa mustaqbal horumar leh yacni inaan noqdo qof yacni dadkiisa iyo dalkiisa wax u taraaya shaqaysanaaya mustaqbal waxbarashaneh iyo mustaqbalkiisa ku dadaalo faamiligiisana garab qabta dadkiisa iyo dalkiisana garab qabto oo garab istaago aan diyaar u ahay mustaqbal horleh oo isoo ifbaxayo andrema aad baad umahadsan tahay kuwaasi waxay ahaayeen aabe cabdulqaadir nuur maxamed iyo wiilkiisa aanidhahda cabdulqaadir nuur axmed iyo axmed cabdulqaadir nuur oo ah wiiliga aabihii oo halkan maraykanka mar kale dib ugu kulmay kadib markii uu isu-imaatinkooda carqaladeeyey go-aankii ka soo baxay donald trump oo aan kula kulmay magaalada minneapolis oo gobolka minnesota tan iyo kulan dambe waa mascadoydile sidaa iyo nabadgelyo